asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waa xubinteennii murtida maanta oo aalaaba halkan aynu weligeen ku wadaagi jirnay intii muddo ah waana xubinta murtida maanta ee aan halkan ka soo jeedin jiray aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteennan murtida maantana waa mid ka mid ah xubnaheennii caalamiga ahaa ama haddii eeba idmahayo aad iyo aadka maaragtay ee ka mid ahaa kuwii aynu ka soo dhaxallay awowyaasheen xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa dhegaystayaal waxaa la yidhi si aad og tihiinba n mahmaayo fara badan ayaa arrimaha qoysaska ku soo arooray sheekooyin fara badanna waa ay ku soo arooreen arrimaha qoysaska waxyaalo fara badanna waa ay ka dhacaan markaan arrimaha qoysaska ka hadlahayo ma ahan jifooyin ama qabiilo ama heero inaan xusahay ee ujeeddadu waxaa weeye qoys ka kooban lamaane iyo awlaaddii ilaahay ka beeray taas iyadaa weeye midda aynu ka hadlayno dad fara badan oo soomaaliyeed baa waxaa laga yaabaa qoys inay u yaqaanaan jilib ama jifo ama heer isu dhow iyo wixii la mid ah tan middan laakiin aynu ka hadlaynaay taas ma ahan ee waxaa weeye midda ku saabsan lamaananimada horta maxay tahay lamaananime lamaananimo waa gabadh iyo nin ama haweeney iyo nin ku midoobay nolosha kuwaasoo ah inay isla qaybsadaan wax walba si aad u og tihiinna mahmaha soomaaliya ayaa waxay leedahay carab iyo ilkaa isugu dhow wax la arkay oo iyaguna waa ay isqaniinaan marka ay sidaa leedahay mahmahadaasi inoo sheegayso waxay inoo sheegaysaa ama ay halkaa ka muujinaysaa marleyba noloshu inay khilaaf yeelan karto ama marleyba nolosha cidda isugu dhow ay isku diri karto waana marxaladaha noloshu soo marto oo ah dee mid kala duwan oo wakhtiyo kala duwan oo qaarba ay xilligeeda tahay hadday mar mugdi tahay mar cadda ah mar hadday tahay qorax mar qabow ah mar hadday tahay kulayl mar kalena qabow ah marxaladaha farada badan nolosha iyo waayaha ayaa mara sidaas darteed dee qoysku waxaa laga yaabaa inuu marxalado fara badan maro oo uu marna barwaaqo soo maro marna uu maaragtay xilli uun abaaruhu ay hiiraansadaan uu soo maro haddii eebba idmahayo middan hadda aan ka hadlaynaana waxaa weeye nin iyo xaaskiisii ayaa khilaaf dhex maray markii khilaafku dhex maray dumarku sidoodaba waxaa caado u ah inay ninkeeda hadday iskhilaafaan ay dhab siiyaan oo ay dhahaan ifur saddexdaydii halkaa ii dhig dalqadaydii baan rabaa madaxaygii ii dhig iyo waxyaalo la mid a waa tabarta ay badanaa xoogsadaan kuwaasoo aad moodo haddiiba haweenka oo dhan dumarka oo dhan ama dumarku haddii iyagu ay dalqadda isu hayn lahaayeen hal islaana oo la qabo ay yaraan lahayd sababtoo ah mid walba markay cadhooto ninka waxay dhehi lahayd waan ku furay ama dalqadahaygii waan la noqday iyo wax la mid ah unbay haweenku dhehi lahaayeen waasaan isleeh laakiin middaasba dee ilaahay ma jidaynino ragga ayaa mas-uul looga dhigay nin ayaa haddii eebba idmahayo yaa isagii xaaskiisii isku dhaceen gabadhu waxna ma qorto waxna ma akhrido markay isku dhaceen ayay kalarka ku dhegtay dhab waxay tidhi ifur isagii waa fakeray ifur ha dhahde eh waraaq iyo qalin ayay gacanta ku wadataa way ka go'an tahay waraaqdaa iyo qalinkaa ninkaas inuu wax ugu qoro dhab bay siisay way ku dhegtay waxay tidhi qor inaad qorto maanta keli ah unbaad igaga badbaadi kartaa markaasu wuxuu yidhi heblaayoy waxaan ku weydiiyey ma markhaati la'aan baad rabtaa inaan ku furo war markhaati uma baahniy aduu halkan dalqadahayga iigu qor bay tidhi bas aayar buu soo qabtay waraaqdii wuxuu yidhi isii dahdib marka aan kuu qoray haye wey way aamintay markaasuu wuxuu yidhi marxalad adag ayaan galay qoortana kalarkaa laygu ceejiyey islaantaydaana sidaa ii gashay laakiin ha ahaatee waan u dulqaadanhayaa oo waxaan leeyahay dulqaadkeedii nin baanna ahay waa waxa uu qorhayo iyadoona dalqadihii bay sugaysaa waxaan markhaati gashanhayaa allaha weyn ilaahayow waad og tahay qoftan inay xaaskayga xalaasha ahayd tahay waana jeclahay ilaahayow markhaati ka ahow inaan jeclahay hiblaayoy adaan kugu jeclahay dumarka nool intaasuu ku qoray wuxuu yidhi kuwa saddexdaadii dalqadood saddexdaas sadare aan meesha ku qoray weeyaan ee hoo qaado cid kuu akhrisa doono aayir bay isla rogtay alalaas bay ku dhufatay farxaddeeda waxay u qaadatay in la furay ilade waxna ma qorto waxna ma akhrido dad bay u geysa waxay tii waa laysoo furo waraaqdii waatan ii akhriya aayir baa loo akhriyey mase intaasaa ku qoran ninkaa isagii wuxuu isticmaalay xigmad aqliyaysan waana nin ka mid a raggii dulqaadka lahaa ee heeraha dhaqan jiray ee ma ahan kuwan hadda dabarlaboodka ah ee haddii ilahay kuusma ogolyahay ma iliyo oof baan laahay islaanta haddaan furo naa kalean heli ee dhahayoo kaleente waana waxa qoys burburka badan inugu keenay mahmaahada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idhamka eebe waxaa la yidhi qurux iyo qiimo waa laysku kabaa qurux iyo qiimo waa laysku kabaa ama quruxdiya qiimaha ama qiimaha quruxda ama quruxda qiimaha kaba quruxda sideedaba qiimaha kaba qurux qiimaha kaba weeyaan ujeedadu haddii aad qurux badan tahay laakiin aadan qiimo lahayn dee warkaagu waa alif macallin tire